haddii qaabkii hore oo muddooyinkii lasoo dhaafay oo aan ku jirnay duruufaha adkeyd aan u fakarayna qaabab guracan oo soomaaliya adduunka ka reebay oo aan nidhaahno qabyaalad ama qabiil ama beelo waa inaan u fakarno qaab qarameed inaan u fakarno si aan ula si aan ula tartanno oo aan ula jaan qaadno caalamka qaranku wuxuu yahay marka qaabka qaranka loo baahan yahay inaan u fakarno oo madaxdu ay tahay inuu fakerto oo anigu aan ugu horreeya inaan ka bilaabo waxaan halkan u fadhiyaa ummadda soomaaliyeed idinkuna waxaad matalaysaan ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed qof qabiil u fadhiya ma jiro xafiis qof qabiil matalaayan ma jiro qofka markuu dhaartay oo calankii uu ku xirtay gacanta midigta ama bidixda oo u dhaartay qaranimada soomaaliyeed qabiil waa ka fogaaday wax laisku dhex wadi kara maaha marka waxaa loo baahan yahay dadka mas-uuliyiinta ah xil walba ha hayaan in ay waxaan ognahay waddankan maxaan ku dhaha waddankan gaarsiiyey ay tahay qabyaaladda iyo waxyaabaha guraxan guraxan waa in aan u gudubno qaab qaran in aan u gudubno oo qofka uusan u arkin inuu matalaayo beeshiis uusan u arkin oo uu matalaayo ummadda soomaaliyeed guud ahaan haddaan ku soconno qaabkii hore ciidankeenna ma dhismaayo waxaan ognahay inuusan ku dhismayn qaab qabiil uusan ciidanku ciidan ku dhismayn saas darteed qof walba mas-uula waa inuu ka fogaado qabyaalad iyo wax kasta oo na kala qaybin kara annagana waxaan u nahay runtii tusaale anigu haddaan xafiiskay ka bilaabo iyo inta ka hoosaysa waxaan aaminsanahay askarta iyo meelaha kale inay ku dhaqmaayaan dhaqankaas wanaagsan waxaa loo baahan yahay dhaqankeena inaan ku darno aan ku xoojinno inkastoo aan nahay dad islaana inaan ku dhaqanno islaamka maaha keliya inaan sheegno islaamku musuqmaasuq ma oggola level kasta ha lahaado ha ugu sarreey madaxweynaha iyo idinka oo maanta ka qalin jubinaya xafladdan musuqmaasuq waa wax xaaraana musuqmaasuq waa wax dowladaha dumiya waana waxa meeshaan lagu hayo hadda annaga oo caalamku noo aaminsan yahay inaan inaan nahay dad xun soomaali waa dad wanaagsan waa dad qab leh laakiin waxaa loo baahan yahay inaan ku dhaqanno diinteena suuban islaamka ah oo naga xaaraantinimeynaysa qof walba inuu xakameeyo naftiisa oo waxa loogu talagalay maahee wax kale uusan hunguriyeen taasna waxaa laga rabaa anaa ugu sarreeya xafiiskayga inuu ka bilowdo iyo intii iga hoosaysa fakerka saddexaad loo baahanya in la bedelo waxay tahay wadaniyadda wadaniyadda oo aad mooddo inaan ka hormarino wax walba wadaniyaddu waxa weeye macnaheedu soomaaliya waa dal xora muddo badan baa madax waxaana laga gelinayay soomaali waa la haystaa soomaali lama haysto soomaali waa dad xora waa dal xora annagaa loo baahan yahay inaan la imaanno wixii aan caalamka kula tartami lahayn annagaa loo baahan yahay inaan la imaanno midnimadeeda ummad qaybsan ummad dhibaato dhibaato isku haysa waxa weeye waa loo talin macnaheedu waxay tahay annagaa laga rabaa inaan wax alla wixii khaladkeenna ah ansaxno oo igu horrayso mid midnimadeenna taas hadday timaaddo soomaaliya waxay diyaar u tahay waddan walba oo caalamka ah inay la jaanqaaddo oo ay la saaxiibto oo aan naloo tilmaamin waddankaan la saaxiibi lahayn iyo waddankaan la coloobi lahayn taasna anaa ugu horreeya oo leh soomaaliya waa xor dadkeennu waa xor dalkaan rabnaan la saaxiibi karnaa oo dana soomaaliyeed ka shaqaynaya waddan walbana waxaan rabnaa waddan walbana waxaan rabnaa inaan macaamil la samaysanno annagaa danaheennu naqaana danaheennu waxay tahay dadkeenna inaan horumarinno dadkeenna iyo dalkeenna qabkii lagu yaqaanay inaan kusoo celinno sidaas darteed soomaaliya xiriirkeeda dibadda cid walba waa u furan yahay cid walbana waa soo dhawaynaynaa walaalayaal saddexdaas arrimood haddaan iska haddaan iska xakameenno saddexdaas arrimood haddaan xoojinno qabkii soomaaliyeed iyo wixiinu lagu yaqaanay way noo soo noqon inaan u fakarno qaab qaran oo aan ka gudubno qaab qabiil iyo wax la mid ah oo danta guud aan wax walba ka hormarinno inaan inaan nahay dad islaana oo ku dhalan islaan inay sidee taan ugu dhaqanno oo wixii naga xaarantinimeynayso oo xun aan iska leexinno waxa noo wanaagsana diinta ay noo sheegayso aan aan aad uga shaqayno wadaniyadduna waa tan ugu muhiimsan iyada laftigeeda oo labadaas qaybood aan hore u sheegay ku xigta dadka soomaaliyeed muddo dheer iyo dhibaato mareen waxaa moodaa inaan inaan isu sheegno ina laga adkaaday soomaali nalagama soomaali lagama adkaanin qabkeennu waa nool yahay dadnimadeenu waa nooshahay